أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awood lihi doono toddobaadkan waxaan ku falanqaynaynaa dagaalada qabaa'ilka oo ku badan dhulka ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada halka dagaalada noocaas ay ku yaryihiin wilaayadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa u sabab ah arintaas waa qodobka aynu ku falanqaynayna barnaamijka waxaana marti inoo ah nabadoon ismaaciil haruun oo ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed sidoo kale afhayeenka dhaqanka ee wilaayada banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed ayaa ka mid ah martida nala falanqaynaysa barnaamijka intaa waxa dheer oo marti inoo ah nabadoon cabdulaahi ansaari afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada gedo waxaa kale oo martida kamid ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo ah ugaaska beesha gaaljecel waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan gudaha u gelin barnaamijka aan marka hore ee soo dhoweeya martida nagala qaybgalaysa dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowna waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo ugaas xuseen een, bal si uu inoogu qeexo marka hore qabiil maxaa la yidhaahdaa maadaama aanu ka hadleyno dagaal qabiileedyo iyo saameynta ay ku keenaan bulshada ugaas marka hore ee, qabiil xagga sharciga marka la yidhaahdo maxaa loogu talagalay ee, diintu qaabkeebay maaragtay uga hadasha بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد إله مهد إسكال الحمد لله ثانيا إيه، إذاعة الفرقان والأمة تعلنينا فرصة أين سيسي قبيل حقيقة ووح ماركت شرع الإسلام كإلى كعد دين تهنا ماركت إيه كهذا الشيء إيه، قبيل ك ووح إلهي تبارك وتعالى كيري إيه، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا muhiimadda waxay tahay qabiilka marka la tacaarafo in laisku garto laakiin annaga waxawaaye siyaalo kale ayaan u bedelnay qabiil waa magac ee nasliga iyo maaragtay dadka jira ee isku gartaano qabiil hebel qabiil hebel laakiin aan lahayn xumaan kaleento iyo in laisku dhibo iyo in laisku dilo marka waxaan dhihi karaa qabiil wax lagu soo koobi karaa waa siduu ilaahay sheegay litacaarafu ayaan kusoo koobi karaa waayahay waxaan siinayaa nabadoon ismaaciil haaruun soomaalida ee kolley waayihii dambe dagaal qabiileedyadu waxay noqdeen ee, waxyaabo ee, iska caadi ah oo marba meel ayay ka dhacaan marka taariikhiyan ee, soomaalidu ma sidaan unbay soo ahaayeen mise waxa kani waxaad leedahay waa wax hadda yimid dagaalka soomaalidu dagaal qabiileedkii marxaladuu soo maray marxaladdii ugu horreysay waxay ahayd soomaalidu way isdili jirtay way islayn jirtay xoolahana way kala dhici jireen intaasi markii ay dhacdo haddana waa laysu iman jiray geed baa la hoos fadhiisan jiray waa la wada xaajoon jiray wixii xoolehee la kala qaadaa laysu celin jiray wixii dil ahaadee dhacay baa la xallin jiray oo laga wada hadli jiray iyagu qaabkay doonaanba haugu waddaday doonaanba ha u mareene kadibna sidaasaa labada beelood ku wada heshiin jirtay xooluhuna ku wada daaqi jireen ceelkana lagu wada cabbi jiray dagaal weji leh oo la yaqaanno oo qabiilka dhex mari jiray buu ahaa marna waa la isdili jiray marna waa la heshiin jiray dagaalkaasuu ahaa kan hadda maanta jira muddo badan oo ilaa labaatan sano een, muddo dhan jirayna waxa weeyaan wuu ka bedelan yahay dagaalkii hore dagaalkana waa dagaal siyaasadeed haddii aynu soo qaadanno xilligii qabqablayaasha oo ah xilligii ay dowladdu dhaqday Een, intaanan u gelin een, xilligaas waan ku tegi doonaa laakiin inta badan maxaa sababi jiray in qabaa'ilku ay dagaalamaan waayigii hore maxaa laisku dagaali jiray Een, dhowr waxyaaloodba ku salaysnaa geela kala qaadkiisa waa laysku dili jiray biyaha iyo qaabka loo cabbi waa laysku dili jiray qaabka xoolaha loo daajisanaya iyo dhulkana waa la isku dili jiray laakiin dilku intaa unbuu ku koobnaa wax ka dambeeyey oo siyaasada ama wax dowlad ah oo dagaalkaasi dadkaasi inay isdilaan dabada ka riixayay ma uusan jirin kadibna dadku inta ay isu yimaadaan oo geel la hoos fadhiisto baa halkaa lagu heshiin jiray heshiiskaasina wuxuu noqon jiray mid dhaqangal ah labada beelood markii ay heshiiyaanna beelina beesha kale kama ayna cabsan jirin in ay ballankii ka baxdo way kala guursan jireen way isdhex mari jireen sooryada isa siin jireen saasayna ku heshiin jireen waan kuu soo laabanaya nabadoon guuleed hadda marka la eego xaaliyan marka dagaaladaas uu ka sheekeeyey nabadoonka iyo kuwa maanta socdahay maxaa farqiga u dhexeeya bismillaah farqi weyn baa u dhexeeya dagaaladaas oo hore waxay ahaadeen dagaalla ee biyaha iyo daaqa iyo maaragtay laba ninoo marka muranto isdisha iyo waxaas ka kacay ahaadeen isla markiina sida odag u sheegay isla markiiba laga heshiiyo kuwaani dagaal siyaasadeed baa la yidhaahaa gaaladaa wadata gaaladuna haddee in dadku islaayo oy dadka isku dirto ayay rabtaa waa qayb iyo xukun ayuu ku salaysan yahay dagaal siyaasadeed weeye wadanku inuusa haddee leykurinaya xasilin oo la islaayo oo la barakaco oo inta qolo la barakaciyo ay maaragtay yidhaahaan qaxooti baan halkaas loo oodahaya oo ay ku tuugsadaan oo wax ku aruursadaan hay-aduhu ayay rabaan wax ka heshiinyaana ma jiraan nimanka oo dowladda sheeganayaana wakiil bay uga yihiinoo dadka way isku soo horiyaanoo hubkaa loo gadaadoo maaragtay sida xildhibaanadoo kale iyo maaragtay wasiiradoo kale iyo qabaa'ilkooda iyo qabaa'il kale markay diriraan lacagtaa kulaynaho dadku isku laayo rasaas iyo hubbahay haddee leykoorin baxshaan gaaladaana loo adeegaa marka saasaa farqi weyn ugu dhexeeya dagaal siyaasadeed weeye in odayaashu inta isku yimaadaan beeluhu la heshiiya ma la ogola oo waa loo diidahayaa gaaladaan ogolayn maaragtay dagaal sidaasa haddee laykuna wey lama ogola odayaasha iyo culummada iyo inta isku yimaadaan in maaragtay la heshiiyo dadku ma ogola ilaa qolo la daaduunsho qolo baaba'doo la barakaco maaragtay meeshii qaxooti iyo dhibaata ka dhalato waxaa gaaladaasaa iyo shisheeyahaasaa gadaal ka riixaya marka sidaasaa waa laga farabixiye waa laga gacantii soomaalida waa laga bixiye gacan shisheeyuu ku jira dagaalku nabadoon ansaari iyadoo saa ay tahay oo mararka qaar dagaalada qabaa'ilku ay dhacaan meelo mucayinba ha ku badnaadeene haddana waxaa aad caan u noqday dagaallo horay u soo dhacay oo qabaa'il walaalo ah dhex maray oo laga dhigay waxyaabo cuqdad ah laga dhigay meel iin ah oo mar walbaahi lagu orkacsado oo siyaasiga uu taabto oo uu yidhaahdo wallaahi xilligii oo kale ayaa soo laabanaya iyo waxyaabo la mid a saasoo ay tahayna waxaa barbar socda mar walba shirar la qabto oo loo bixiyey dib u heshiisiin mar walbo shir la qabto dib u heshiisiin la yidhaahdana waxba kama soo naasacadaadaan marka maxaa sabab ah in shirarkaasi ay natiijooyin ka soo bixi waayaan ama ay waxxalin kari waayaan ilaahay baa mahadsan runtii jawaabteeda way iska caddahay si ahaan waxaan qiraal isalanahay oo ummadoo dhan og tahay xataa kuwa riddada ah waxay og yihiin dalka kani waa loo soo duulay cadow baa ku soo duulay inuu qabsaduuna raba mar haddii inuu qabsado uu rabana waa inuu ooda ka celinaysaa iska qaado oo bulshada ah saa daraaddeed marka horeba heshiisba lama aha in la heshiiyaba heshiis laguma ah yacnii waxaan leenahay jamaal cabdinaasir nin dhihi jiray carab inta shirtay buu yiri baa la yidhi markii shirki laga soo baxay ittafaqat alcarab carab waa heshiisay maxay ku heshiisay allaa yatafaqu abadan weligeed inayna heshiinin bay ku heshiisay marka marka horeba dadka inayna heshiinin baaba loo shirinhayaaba waxa loo shirinhayaba oo la isugu keenahaya oo shirkanaba dib u heshiisiinta lagu magacaabayaba waa in wax un qaraab ana lagu qaato inji-ooyo eeg inji-ooyaa loo sameeyey jifadan ninbaa inji-o u ah oo gaalada afhayeen oga ah jifadan ninbaa inji-o u ah oo gaalada afhayeen oga ah jifadan ninbaa gada sidaasay qabiilku u qaybsan yihiin dadkaasaana ummadda ku kala shaxaysan tahay ummaddana inayna heshiinin la isu keeno wax heshiis ayagu ay moodahayaan la isugu yeero mid walbana baasiinka uu dhinac oga shuba dhuxusha intaabaa heshiis lagu yahay in dhuxusha baasiinka nin walba dhinac oga shubo bay dadku heshiis ku yihiin dadkii maaragtay ama reer miyiga ahaa ama maaragtay reer baadiyaha ahaa ama odeel dhaqameedka ah oon siyaasadda waaqaca fahansanayna waxay moodahayaan dad u shaqaynaya oo naasixiin uu aho inay heshiiyaan ka shaqaynayo heshiiskiinaan meeshaan u nimid baa lagu beer xanuunsanaya lagu odhanaya marka arinku marka sidaas weeye adeer ma ma jirto in la heshiisiyana lama rabo dadkana si aan inay isku dhiig baxaan baa la rabaa si cadowga dalka meel bannaan oga qaato markii jawaabta la soo aruuriyana waxay noqonaysaa yacni gacan mayran baa wax mayrto gacanaan mayrnayn wax ma mayrto qof asaga heshiis ahoo wax daaweyn rabaa wax daaweyn kare eh qof aan daaweysnayn oo sumaysna waxba ma daaweyn karo waayahay waxaan siinayaa ogaas xuseen ogaas een, xilligan la jooga marka la eego een, dagaalada qabaa'ilka meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan dalka een, maxaad kala socotaa بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا. جزاك الله خيرا أخي آه، كلبا ميلها إكدا أنا وحقوق بدن ميلها ما ركت عدو أي شيء دريان أي هايستان وأنا ما ركت أي وحيابة أو أي كترة جلان إن أمدي ما ركت أي كفس هذيان قالوا ميلها أي جوان أي ما ركت كأبا ولان مركو رقاب مورياني وأبا ولان كبعد إلا هير قبيلة جارسيان marka meelaha ugu badan oo dagaalada ay ka dhacaan oo ummadda maaragta laga fasaadiyo oo cudurka wilaayaadka ay ka bogsadeen laga soo talaal mar waliba waa meelaha ay cadowga joogaan intaasaan dhihi karaa nabadoon ismaaciil haaruun meelahaas ee, maxaad ka tilmaami kartaa way badan yihiin meelahaasi kolle intaan ka warhayno ama intaannu ognahay meelaha ay ka dhacaan dagaalbeeleedyadu dabadana ay ka riixayaan nimankan murtadiinta ah ama federaalka ha ahaato ama kuwan maamul goboleedyada ha ahaatee dagaalku dagaal iska socda meh waa dagaal xoog dadka shacabka ee islaynaya ka weyni gadaal ka riixaya wey meesha la yidhaahda sool kamaba joogsada isagu dagaalka waa la isku laayaa waxaa kaloo la isku dilaa meeshan u dh- galmudug iyo puntland dhexdooda mudug waa la isku dilaa laba qolo oo qolo waliba ay maamul goboleed sheeganayso baa waxay abaabulaan dadkii shacabka ahaa iyaga oo weji qabiil dadkii gelinayaa la isku dilaa kol iyo laba iyo saddex toona kama uusan dhicin meesha la yidhahda midug ama gaalkacyo dagaalku meesha ay xuduudka ka dhigteen waa hal gobol oo ay leeyihiin laba maamul goboleed bay leeyihiin laba laba maamul goboleed dadkiisu uu ka tirsan yahay weeye waa waxyaalaha dhibaatada ugu badanani ay ka socoto waxaa kaloo la isku dilaa meesha la yidhahda hiiraan matabaan iyo eriyada beledweyne aad baana la isugu dilaa waxaa kaloo la isugu dilaa shabeellada dhexe shabeellada dhexena waa la isku dilaa dad shacabaa la isku laayaa Een, shabeellada hoose waxaa kaloo la isku laayaa meesha la yidhaahdo kismaayo waxaana isku laynaya taliska khawanada ah ee ka jira magaalada kismaayo baa dadka hubka isugu dhiibo oo waana dad hubka la isugu dhiibayo marka dagaalku dhulka ay mujaahidiintu joogto wixii ka baxsan kama fayooba dagaal kama fayooba nabadoon guuleed ayaan siinayaa koley waan u iman doonaa wilaayaadka islaamiga ah iyo qiimayntiina laakiin meelahaas ay ka dhacaan dagaalada dabcan een, adinka laftigiinna qabaa'ilkiinnii iyo bulshadiinnii ayaa ku dhaqan marka een, ma la xiriirtaanoo maaragtay een, xalkeeda iyo ma idiin fududaadaa seed ula tacaamushaan waa la xiriiraadoo waa la tacaamulaa oo maaragtay odayaasha iyo culummada maadaama annagu ayaan abaabulaa qadka taleefankan adeegsanaa ee, dagaal hadda u dambeeyo soona gaalkacya ka dhacay halkaanaan maaragtay in nabad laga gaaro oo la heshiiyo ayaan ka abaabulay odayaashoo dhan baan la xiriiray ilaahin ka cabsadaan nidhi wada daaqoo wada wadacabaanu nidhi halkaasaanu ka tashkiilinaa haddee uuna uu joogsado hadda meelbay saddex fadhibay intay iskugu yimaadeen bay ku heshiiyeenoo maaragtay deegaan waa qabaa'il walba dhexdiisaa lagu shiro ay xoolo qaleenoo maaragtay intaasna annagaa qayb ka qaadanay laakiin haddeeray riddadii ku celinaysa iyo maamuladaa faasidka ah inaan heshiisiinno oo dadku heshiiyo aad marka marka hore maxaa la isku qabtay waxaa la isku qabtay dadka reer baadiyaha ahay dad siyaasiya ma ahan meel baa waxaa laleeyahay meeshaan oo reer habel baa xoolihiinnu daaqayoo maaragtay xoolahoodu soo daaqeen ama ceelkan idinkaa leh ama wax uun saasoo la hurinhayo siyaasad ku saabsanoo dad oo maaragtay reerka dagaalka bilaabahaya qabaa'ilkooda oo maamulada ku jiro ama xildhibaanka ah, ama maarayaalka ah, ama wasiiraka ah, oo gaalada u shaqaynhaya ayaa abaabula sidaasaa laysku qabtaa si sahlan baa laysku qabanaya ceelkan idinkaa hadee leykona leh reer hebel iska fogeeya daaqinteen ee, daaqintooda iska fogeeya waa idinku soo xadgudbeen haye hadda nin reer baadiya xoogaa dhowr qasnadood oo rasaasaa la siinayaa iska celiyaa hadee leykona laleeyahy siyaasadaas iyo maaragtay sida dalka loo baabi'inayo ee gaaladu rabta inay meel cidlaa ka qaato ummadda intay isku dhammayso dadkaa reer guuraagaahi ma fahansana waa reer guuraagi waxa mar walba hadee leykona laysku laynaya magaaladii laftigeedii way isku diraanoo maaragtay mooryaan hubaysanoo maamuladaas hoos tagta ayaa isku laysoo laysku diraa dhibaatada meesha taalmaana hal magaalo oo maaragtay ayaa laba madaxweyne leh oo dhexda maaragtay ee xuduudi ka marta waxaa laleeyahay wadadaas qolana xagga uma dhaafi karto qof baa soo aadahaya xaggii kaloo dani ka soo gelaysa ama qaraaba u joogta dadku dad wada dhashoo qaraaba ah weeye mid baa xabad ku dhufanaya halkaasaa maaragtay ayay ka kacaysaa arrintu marka calaayi xaal markii laysku soo kookoobo waa dagaal maamullo iyo gaalo dhabarka ka taagani wado oo ilaa maaragtay halkaas ee sharci islaama loo helo oo maamul islaamihii fadhiisto oo dadka kala haga ka hor uun xoogaa dhiig joojin wax yaroo uun xooga ayaan la kala hayin kiya ma ahane guul lagama gaari karo inta maamuladaas iyo gaaladaasi meesha xukuma nabadoon ansaari ayaan siinayaa saameynta ka waran dagaaladan ay ku yeeshaan bulshada waxaa laga yaabaa waqhtiyada qaar in la dilo qof aanan ka warqabin magaca reer hebel dartii in loo dilo saameyn kale inay yeelato ayaa laga yaabaa waxaad ka mid tahay waxgaradkii xogaalka u ahaa arintan saameyn intee la eg bay bulshada ku yeeshaan dagaalada qabaa'ilka haddaan horta hal masalo yar gadaal ugu noqdo oo dadka dhibaatada sida loo adeegsada ah hadda ka hor waxaan joognay oo taariikhyan u dhacday laba reer baa murantay labadii reer oon xabadi ka dhex dhicin baa mid ka mida waxaa u yeertay etoobiya markaasay waxay soo siisay xoogay rasaas ah qoladii way maqleen in qoladan rasaas la soo siiyey ayagina way tageen oo waxay u dacwoodeen etoobiya ayagina xoogaa rasaasay soo siisay taas arrin aan joognay weeye oo aanan qofna ka warsanayn dadkii rasaasta soo qaaday baa xataa la yaqaano maanta nool dayib intaa waxaan u mirinayaa hadalkii walaalka iga horreeyey uu yidhi yacni dadku waa dad had iyo jeer la isu adeegsanhaya weeye taa waa mid meesha kale ee saamaynta adeer uu leeyahay dagaalka haddee waaba la fahmahayaa dagaal oo dagaal waxa uu tarona waa naqaanaa wuxuu dhimana waa naqaanaa weliba markuu bikayri xaq yahay waa la yaqaanaa wixiisa waa inuu wax burburiyo waa in waxbarashadu baabaado waa in reeruhu kala qaxaan waa in dariskii isku fiicnaa uu maarata kala irdhoobo waa in qof birimagaydo oon waxba galabsanin oon xog iyo xaal haynin oo in la dilo aan xaq u lahayn oon qabiil waxba ku shuqul ku lahayn oon dagaal ku jirin in la dilo waa in maaragtaa xoolo muslin leeyahay la dhaco oo la bannaysto dagaalka dhibaatada ka ratimaysa laa cadada walaa xisaab weye waana la og yahay oo haddee waa waxaan baratika ahaan usoo aragno intaan hadda dhex joognay bulshada baa inagu filan bifadlilahi wa karami waa tahay koley bulsho ayaad ku dhex jirtay waana laga yaabaa waqtiyada qaar meelo dagaal qabiileedyo ay ka dhaceen inaad joogtay qudhaada ma dhacday in mar lagu qabtay oo lagu yidhi yaa tahay maku soo martay dhacdadaas
jasaak allahu khayr runtii waa waa way dhacday oo inta la iqabtay baa waxaa la igu yidhi yaa tahay markaasaan qoladii aan ahaa qolo aan ahayn baan sheegtay markaasay weliba garan waayeenoo qolo jilib hoose oho yar oo ay dadku aqoonin baan inta sheegtay ayaa waxay yidhahdeen oyay galaan dadkaas markaasaan meel afka u saaray oon idhi halkaasay galaan markaas saas intay ii fiiriyeen buu yidhi iska sii daa waryaa waa waxaan la aqoonin weeye iska sii daa waa ree hebel oo dhumaan u malayne marka taasaa iga soo martay xaqiiqatan aan kula kaftama ee laakiin waqtiyadaas oo kale waxaa lagu baxsadaa saad sheegtay qabaa'il markii wadamadaas yurubta la aadayo oo kalena leenka ayaa lagu xaraystaa laakiin dhanka kalena waa la yasaa arrintaas laftigeeda ma waanay xoogaa ceeb ku ahayn soomaalida xaqiiqatan ceeb way ku tahay oo haddee ina nin weyn oo runtii been sheegahayo horta waad garanaysaa laakiin haddee waxyaabaha maaragtay daruuriga ahay ka mid tahay qofka markii naftiisa iyo maarata cirdigiisa iyo loo imaado inuu sidii uu ku baxsan karo markaasna uusan dagaalami karin oo qof wax iska difaaci kara uusan ahayn waad garanaysaa inuu maaragta meel inuu fooda saaro way khasban tahay markaasoo kale waana daruuro oo waxa weeyaan qofku inuu nafta badbaadiyo waaway mar badan bay u bannaanaanaysaa ama uu maarata waxaan erey aan munaasab ahayn uu sheego waayahay waxaan siinayaa ugaas xuseen waxaad la socotaa dowladda federaalka nidaamkeeda aas-aas waxa u ahaa waxa la yidhahdo afar dhibic shan waxaa kale oo haatan sii baahayaba federalismka labadaas arrimood kaalin intee laeg bay ku leeyihiin baad is leedahay dagaalada qabaa'ilka iyo loolanka qabaa'ilka dhex mara jasaak allahu khayran intaan u gelin walaalka aan ku dari lahaa kelmaduu sheegay oo dagaalka ahayd nin baa ii sheekeeyey oo ma og tahay lahjaddaa la yaqaana ummadda soomaaliyeed waa isgaranaysaa marka ninaa la qabtay marka qabiil qabiilkiisa la dagaalsanoona maaragtay gacanta ku dhigay hadduu hadlan waa la fahmaya ninkii si uusan loo fahmin dhagool oo iska dhigay dhagool dhagoolnimo ku moodi marka والله sidoo ku mooda marka jazaak allah khayr wax badan iska jir jiray waa run Soomaaliya maanta waxa ka jiro waa wax maaragtay iska cad 4.5 maamul goboleedyo waa waxyaabo ma aragtay la soo waariday oo dibadda laga keenay oo ummadda Soomaaliyeed in lagu maaragtay baabi'iyo loogu tirigalay xaqiiqatan qabiilka markii la yiraahdana qabiilka waa wax toosan oo diinta islaamka iyo wanaag iyo khayrka loo isticmaalo laakiin hadda waxaa laga dhigay qabyaalad ummad islaamka ah maaragtay dhammaanteed waa mid ilaahay tabaaraka watacaala maaragtay wuxuu ku kala fadilaa bisa taqwada madow iyo cadaan iyo buluug iyo kalar weliba isku mid weyn maanta waxaa dhacday ummadan inan qaar la yidhahdo idinka haafaad tihiin haaf dhibic shan jazakallahu khayran marka waxaan dhihi karnaa dhibic shantaa waxaa loo keenay waxay tahay in ummadda lakala sare lakala sarmariyo oo aysan dhammaanin khilaafka iyo qaylada qabaa'ilka soomaaliyeed ka jira mar in dhibic shanta cid lagu riix oo ummadda qaar lagu hoos yeelo qaar lagu kor yeelo rifca loo kala sameeyo birita waxaa laga yaabaa kuwa shanta la siiy in birita laba la siiya laga yaabaa si aysan u dhammaanba wareega socdo qorshe la dejiyey oo gaalada ay ka baaradeed inuu yahan aaminsannaha insha allahu tacaala marka afar dhibic shanta qabaa'ilkii qaar oo dhibic shanta la siiyey waa dadkii soomaali asalka u ahay markii la fiiriyay meelaha qaar jazaaka allah khayran federaalisamka la sheega asigane waa fariq tasud hadda waxaan maqlaynay maalmahan dambe in etoobiya ay leedahay cawlamaa la raadinaho midayn iyo waxaas la raadina annagana ma ogtahay horeana intii gaalada u qaybisay kuwii soo horeeya mid walba haddana lasii qaybiyey waa waxyaabaha maaragtay loogu tirigalay ummadda soomaaliyeed diinteeda iyo dadnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo sharafteeda iyo cirdigeeda in lagu baabi'iyo loogu tirigalay waaye ayaan dhihi karnaa waa waxyaabaha maaragtay oo ay raba ummadda inay ku kala qaybiyaan waxayna keenaysaa taa dagaalkii qabiilka inuu soo noqdo hadda waxaa laysku haystaa aad arkaysaa maamul goboleed weliba waxaa cadow loogu dhigay iska fiiri midka inta kaa jira kan iska fiiri xuduudihii neefta gaalada iyo maamul goboleedyada ay soo neefsanayaan marka waxaa la dhihi karaa afar dhibic shan iyo federaalkaba waa qabyaalada meesha ay kasoo unkanto waaye waxaan dareensanahay qabaa'il soomaaliyeed oo isu dagaalay idinka meeshan maxaad xubin ood ku leedihiin dagaal maada gelin haddaan dilaa qararraf meesha ka bilaabatay oo ummadda isku lahaysay marka waxaa la dhihi karaa federaalka iyo afar dhibic shan waa waxyaabaha loogu tiragalay ummadda muslimka soomaaliyeed in diinteeda lagu baabi'iyo awlowiyaadkeeda oo ay kow ka tahay waa diinta jazaak allahu khayran waxaan ku dari lahaa ummadda soomaaliyeed haddii aana dhaqankeedii qadiidda ayada waa in laga taxadiraa afar dhibic shanna ma naqaano maamul goboleedna ma naqaano waayahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynayno dagaalada qabaa'ilka ee ka dhaca dalka kuwaasoo u badan meelaha ay ka taliso dowladda federaalka ah iyo sidoo kale meelaha ay joogaan maamul goboleedyada ama ciidamada shisheeyaha nabadoon ismaaciil haaruun qodobada aad soo tilmaanteen inkastoo qodobo kale ay inoo harsan yihiin isweydiintu waxay tahay hadalladiina waxaa ka mid ahaa soomaalida dhaqankeedii hore inuu aada u wanaagsanaa oo dagaalada la xallin jiray oo haddii carab iyo ilko ayaa isugu dhow oo wayna isqoomaan laakiin xalka uu ahaa mid deg deg ah hadda marka ma isleedahay kaalintiinnii ayaa meesha ka maqan odayaashii dhaqanka kaalintoodii ayaa meesha ka maqan adeer wax odayaal dhaqanahoo isku xidhan meesha ma jiraan odayaashii dhaqanku labay noqdeen qaar ilaahooda ku xidhan oo islaama islaamkana la shaqeeya iyo qaar murtadiinta ku xidhan oo ridoobay kuwaa ridoobay waa kuwa dagaalka hormoodka ka ah ee abaabulaya iyaga oo ay soo waaridayaan ama ay amar soo siinayaan wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu marka odayaal isku xidhani meesha ma jiraan dhulka shareecada islaamka lagaga taliyana wax dagaalihiba kama dhaco nabadgelyadiisu waxay gaadhay oo xaqiiqaa dhurwaagii ku noolaa inuusan waxba xoolaha cunin dhurwaagu xataa xoolihii nabadgeliyey cadaaladda ka jirta iyo nabadgelyada ka jirta meelahay riddadu joogtana wiil iyo aabbihii baa dhuunta iska xurbinaya ama dhuunta iska lisaya marka odayaashii hore ee soomaaliyeed sidaa uma ayna kala qobqobnayn laakiin kuwani way kala qoqoban yihiinoo kuwana wa kuwaa dee naarta u jahaystay kuwana wa kuwaa kuwa ilaahay ku xidhan kuwa ilaahay ku xidhan talaa ka dhaxaysa tawaan baa ka dhaxaysa wadatashi baa ka dhaxeeya iswacdi iyo iswaansi baa ka dhaxaysa kuwaa laftoodaanu markaa ka qayb qaadanaa kuwa ridada laftooda sida guuleedu uu sheegay kuwa laftoodaanu ridada laftooda dadka ay isku diraan baanu kala qayb qaadanaa sidii dadka islaamka heshiis loo dhexdhigi lahaa meelo badan oo warkayagu galay dagaalkii iyo xabaddii socotayna ay ka joogsatay way jiraan laakiin markii ay ka joogsata maanta oo odayaal iyo dad waxgarada oo cuqula culimaa ama cuqaala intaanu la hadal heshiiskaasi uu joogsado kii dabka hurinaya baa gadaal ka taagan in yaroo baasiinuu ku daarayaa jisiigarkiina wuu haystaa wuu hurinayaa marka marka dagaalkaasi waa dagaal ma dhammaada dagaalkaasina wuxuu ku dhammaanayaa in meesha laga saaro khawanadan murtadiinta ah iyo waxaan odayaalku sheegaa ee ay afka ugu soo canuufayaan in meesha laga saaro unbay ummaddu nabad ku gaari doontaa insha allahu tacaala waayahay nabadan guuleed saan la soconno ee taariikhda gumaystayaashii oo kale markay wadanka kusoo duuleen way samaysan jireen odayaal dhaqameedyo iyo goorti ayaa ayay lahaayeen soomaalida waqtigaas laakiin way fahamsaneyd oo magac caan ah ayay lahaayeen oo golaha guurtida ee talyaaniga ayaa la oran jiray haddase magacyadii iyo waxyaaba fara badan ayaa la qurxiyey oo la maldahay marka qabaa'ilka maxaa u diiday inay iska dulqaadaan oday dhaqameedka xun ee ama shisheeyaha ku xiran amaba qabaa'ilka kale ku diraya ama danihiisa qaaska ah u adeegsanaya oo dhiigooda ku daadinaya maxaa u diiday qabaa'ilka maadaama aqoon-yahano iyo dad kale ay jiraan inay iska dulqaadaan ogaaskaas oo kale horta waxaa jiray dowladihii musuq maasuqa niman dowladda u shaqeeyo oo xoolaha qaranka dhacaa jiray waxay leeyihiin war sidaan wax u dhici lahayn aan halloo qayilo aanu u qayilo qaad bay soo qaadanhayaan dhowr beray qayilahayaan waxay helahayaan siday wasaaraddaas ama wakaaladaas u oran lahaadeen wax ahaasaa dhisma waxbaa loo baahan yahay siday u dhici lahaadeen arrintan marka wax layskaga dulqaadi laayahay oo laysku laynhayo imbigaatibaa waxaa la fadhiyey shirka ay ugu baxsheen ee shirkii dibu heshiineed doofaarrey laba sano iyo bar baa la fadhiyey labadaas sano iyo bar gaaladiibaa qamriga noo cabaysay oo qayilaysay shirkaas ma ka qayb gasha adiga kama qaybgelin waa naqdin jirayo raggii maaragtay ragga intiisa badan codkayga waa dhagaysan jiray markaan oran jiray waa shir xaaraana gabay aan ka tirshaaba jira oo maasugaan aan ka tirshay baa jiro haddaba aan marin karo mar tusaale markaan ka taabto waxaan shirkan dibu heshiineed horta shir dibu heshiineed maahan waxaan marka shirkaa dibu heshiineed darintaa la fidiyey dabin baa la hoos dhigay dalaq inaan idhaahnaa diiwaanka lagu qoray dagaal oogayaasha iyo dowladihii isugu yimid wax loo kala dabqaadaba dalkeennoo la iibshaa diiwaanka lagu qoray dembilayaan la xirinee darajada u dhiibaa diiwaanka lagu qoray digraha itoobiya dekad inay helaan baa diiwaanka lagu qoray waa duul walaalaha dariskiinna weeyaa diiwaanka lagu qoray dabargooya culummada dila oo la dirira diiwaanka lagu qoray damirlaawayaasha iyo dabadhilif ha taliyaa diiwaanka lagu qoray diryanka rasaasta iyo dagaal aan dhammaanbaa diiwaanka lagu qoray soomaalidana daaduun dibadday u carartay iyo doonyahay ku la'ataa diiwaanka lagu qoray danyar iyo masaakiin daryeel inaysa helin baa diiwaanka lagu qoray w f b markii dalagu soo go'o adna deeqda keenbaa diiwaanka lagu qoray waxba yaana daaline daruufaanna haystee yaa u maqan dadkeennan waayahay adigoo sii wadan doona waxaa ku jiray dekadaha in la bixin doono oo kale yaa kuu sheega adiga waxaan ku ogaaday waxaa la yidhi waxa soo socda nimaan garani waxa joogana haddee laykuu ron yahay ma garto waxaan ogaaday oo ku ogaaday etoobiya meesha inay jeermaan ka tahay etoobiyana dekad aysa lahayn alitareya markay ka go'doo labadii dekadoodba xagga alitareeya mareen etoobiya maraakiibteedu way xaraashatay haddana waatan soo iibsatay badda soomaaliya inay u soo iibsatay marka maadaama shirkii etoobiya maamulayso reer galbeedna gadaal ka riixahayo inaan hadda ka hore waxaan idaacadaha ayaan ogaaday hadda ka hore idaacadaha waxaan ka maqli jiray so etoobiya waa haddee laykun waa siddeetan malyan hal taaka oo hal kilomitiro bada maleh soomaaliyana waa toban malyan saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitir bay leedahay ninkii la oran jiray madaxweynihii hore buush george bush oo hore wiilkii mahana odagii wuxuu yidhi anuu xilka waa ka degay intuu saas etoobiya dekad la'aanteeda xisaa soomaaliyana dekadeeda sheegay wuxuu yidhi adduunyadu yaysan aqbalin siddeetan malyan inay dekad la aato toban malyanna ay intaasoo kilomitiro dekada ay lahaato marka saasaan ku ogaada odayaasha waxaa layskaga dulqaadi laayahay qaabka layskaga dulqaadi maaragtay waaday doofaarrey baa lagu sameeyey niman qurbajooga iyo maaragtay dhuuniqaatayaale iyo dayuus baro balaaday aruursatay laba sano iyo bar shir socda xaggee lagu arkay marka waa la gaaladu waa ka gaashaamatay ninkii nabadoonka ahaa waxaa maaragtay laga agsameeyey xildhibaan ama maaragtay wasiir dayuus barah oo gaalada u shaqaynhaya ninkaana ehel ah markaasuu wuxuu leeyahay dowladda anaa kuugu jiro nagaa ku jiro siyaasadda iyo reer hebel haddee leeyahay xabadda sanka ka gash gobolkiina maaragtay ee maamul goboleedyaa soo socdee iska riixa oo maaragtaysa tuuladayna noo dhaxaysa u soo dhowaan ee ninkii wadaadka ahaa culummada ahaa culmo awsuu baa la sameeyey wixii ilaahay xalaaleeyana xaaraantimaynhaya wixii ilaahay xaaraantimeeyana xalaalaynhaya marka qidad laga soo fakaro niman quburaahi laba sano iyo haddee laykuu run yahay bar u fadhiyeen oo ayagu tastuur degsadeen weeyo dadkii tastuur u dejiyeen waxaan tastuurka hadda ay ku sheegahayaan xildhibaanadii xilligaa joogoo lasoo doortoo doofaarey hal kalma lagama weydiin gaala inta la tagtaa canada iyo jarmal iyo inta lagu soo qoraa waxaa layidhi af soomaali haddii lakuurnayo u turjub dhibaatada soomaaliya oo taagan oo lagu googoynayo oo laysku dilayo shirkaasaa laga soo agaasimay doofaari nabadoon cabdulaahi ansaari waxaad sheegteen marka laga yimaado dagaaladan qabaa'ilka ee ka dhaca maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk meelaha ay ka taliso oo mar walba idaacaduhuna ay sheegaan bulshaduna ay ka warqabto marka laga yimaado waxaa dhanka kale aad sheegteen ama waaqiciyan ah in dagaalada noocaas ay aad ugu yaryihiin meelaha ee wilaayaadka islaamiga ah inkastoo sababta wax laga taabtay ismaaciil haruun uu ka taabtay si guud ahaaneed iyo si gaaraba maxaa u sabab ah adigoo si cilmiyan uga hadlaya maxaa u sabab ah in dagaalada qabaa'ilku ay ku yaraadaan dhulka ay ka taliso xarakada al-shabaab adareen waa la garanayaa waxaa ugu sababtaa runtii dadku hadday xaqa ilaahay fahmaan dadku hadday diinta ilaahay dhagahooda ku dhacayso dadka haddii hogaankooda islaam yahay dadka haddii shareecada islaamka lagu oogo dadku hadday waxbarasho islaami ah u dareeraan dadkaas waxay noqdaan dad nabadgalay dadkana nabadgeliyo waa tahay ugaas xuseen ayaan siinayaa ugaas idinku dabcan waxaad tihiin odayaashii dhaqanka ee ee wilaayaadka islaamiga ayaa tihiin kulley si kastoo loo dadaalaahay dagaal waa kii dhacaa marka seed u xalisaan ma bacmadow ayaad isticmaashaan ma hab kale ayaad u shaqaysaan bal sharaxaad naga sii dagaal toose ma dhaca xaqiiqatan laakiin waa laisdilaa xaqiiqatan intaas waxa waxay la tahay dadka biniaadanka maogtahay inay isdilaan waa sunno kowni ah oo ilaahay tabaaraka watacaala ummaddan maaragtay nabi maxamed ku imtixaanay ka mid tahay dilka marka wuu jiraa waa liis dilaa dagaal oo toos ka toos oo maalmo socda ama saacado socda aslanba ma jira taxta alwilaaya islaamiya dagaalka marka qofka markuu dhinto qabaa'ilka waxaa loo xaliyaa maxamadow iyo ma jirta iyo waxaa ma jiraane ilahay kitaabkiisa ayaa la tagaa taxta shicaarna waxaa loo tagaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimu tasliima iyadoo meeshaas laga ambaqaadayo haddii dhib dhaca walow daqar allah ka dhiga dil iska daqar hadduu dhaca ilahay kitaabkiisa loo geeya loo bandhigaa markii ilahay kitaabkiisa uu xukumo wuxuu ilahay kitaabkiisa siiyey ayaana la fuliyaa marka waxa lagu xaliyo waa sida xalka keliya maaragtay waxa ay ku xalismaan ay ku istaagaanna waa kaa haddii xal kale la raadiyo ama qoraal la raadiyana weliga xalismi mayse soomaaliya way isdili jirtay way soo dhaqmi jirtay laakiin haddana ma ogtahay dembi iyo ithmi ayaa lagala tegay haddii lagu heshiiyo xitaa dembi ayaa may soo geli jira mararka qaar oo ma ogtahay wuxuu ilaahay xalaaleeya la xaaraantinimeynayay oo meelaha qaar waxaa jiray haddii reer hebel reer hebel aan wax iska dilno lixdan geel aan isa siino haddii ay waxna dhex maraan saas aan yeelno waxay noqotay marka qawaaniin wadciya noqotay lafteeda ilaaha naga badbaadiya alxamdulilah rabbilcaalamiin marka haddii ay wax dhacaano waxa wax lagu xaliyo waa allah muxuu ka yidhi rasuulkiisa muxuu ka yidhi taas ayayna qabaa'ilka raalli ku yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin waayahay nabadoon ismaaciil haaruun kolley howlahaas qabaa'ilka iyo xalintooda iyo markay ay isqoomaan markay isqoomaan waa howl laba dhinac u kala beeraysa qaybna waxaa iskale maamul qaybna waxaa leh dhaqankii soomaaliyeed ayaa leh marka cilaaqada ee ka dhexaysa marka odayaasha dhaqanka iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah waa noocee markiisa dagaal uu dhaco adinku ma goobahaas ayaad tagtaanoo meeshii dagaalka uu ka dhacay miyaad tagtaan mise saad sheegayseen adiga iyo guuleed taleefanadaas unbaad meel walba aad u isticmaashaan bismillaah alxamdulilah adeer waa laba qodob su-aashaadu qodobka koowaad waxa weeye dagaaladu markii ay dhacaan meesha miyaad tagtaan mise taleefanaad kula xidhiidhaan dhulku wuu ballaadhan yahay waa aad buu u fara badan yahay ama aad buu u ballaadhan yahay sababto dee waa dhulkii dhanaaye soomaaliya odayaasha dhaqanka ama ku dhaqanka shareecada islaamka ee xarakatu shabaab almujaahidiinna dadkaas bay ka mid yihiin dadkaasunbay ka soo dhex baxeen ilaa raas gambooni ilaa raas casayr dadka soomaaliyeeda u dhexeeya unbay odayaashu ka soo baxeen mar si guudbay wax u xalliyaan oo meel wax ka dhaceen ba iyagoo qabaa'iladii soomaaliyeed oo dhan u dhanbay ka xalliyaan oo inta laysu kaashadaa culays badan lagu saaraayoo si soomaalinimaa lagu xalliyaa qaybna waxaa lagu xalliyaa si jifaah oo hoose baa lagu xalliyaa ama matalan gobol baa lagu xalliyaa matalan gobolka matalan jubbooyinka oo kale matalan kismaayo oo kale soomaaliya oo dhan baa degan haddii ay wax ka dhacaan inta gobolka ka soo jeedaa isu kaashata dagaal baa ka dhacay oo laba qoys oo walaalo ah oo meeshaa dega wadadega ka dhacay oo shayddaan axmed madoobe isku abaabulayo si guud bay dadkii nuqubada ahaadee ka soo jeeda gobolka uga qayb qaateen arrintaa marka waa meesha la isku dilayaa waa eerboodka kismaayo ee maraykanku joogiyo yuhuuddu ay joogto hoosteeda wey meelihii ayna sidaasoo kale ka dhicin oo ayna gaaladu jooginna annagaa lagu hayaga ku tagna adinka marka maxaa dano idinkugu jira inaad qabaa'il dhex gashaan oo mararka qaar halis aad u baraartaan maxaa idinku xambaaraya dhowr arrimood baa nagu riixaya midda horta waaba mas-uuliyadii naloo doortay dadku wayna doorteen inaannu hoggaan u noqonnay doorteen yay noo doorteen dadkiina doortay wixii dhibahay ku yimaada inaannu xallinno waa kow qodobka kale labaad waa dadka yagii aanu ka dhalannay waa dad soomaaliyeed oo abti iyo aysin iyo adeer isu ah midda kale ee afraad waa dad islaama marka ruux islaama oo meel ku dhibaataysan haddii ay jirto islaamka kale oo dhan isna wuu la dhibaatoonaya marka afartaa qodob baa nagu xambaaraysa inaannu dadkaa u gurmanno si islaamnimaha ugu gurmanno si shareecada islaamka waafaqsan ugu gudubno ugu gurmanno wixii dhib ahee dhex yaallana wixii nagala quman aannu ugu tagno kalena qayb qaadanno xalla sidaa ugaga gaadhno waayahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaanu ku dhownahay nabaddan maxamed axmed guuleed waxaanu soo qeexnay qabiilka waxaanu ka soo hadalnay taariikh kooban oo ku saabsan dagaaladii dhex mari jiray qabaa'ilka soomaalida dhibaatooyinka haatan jira iyo waxyaabaha isbedelay gaar ahaan federalismka iyo ka iyo saameynta ay ku yeesheen dagaalada qabaa'ilka iyo xataa meelaha ugu badan oo dagaaladu ay ka dhacaan ayaanu ka soo hadalnay innagoo sidoo kale falanqeynay dhulka wilaayaadka islaamiga ah iyo sida loo xaliyo khilaafaadyada iyo nabadda ka jirta saasoo ay tahay shisheeyuhu waxay leeyihiin dhibaatadaba meesha ay ka jirto waa wilaayaadka islaamiga ah meelaha hadda qabaa'ilku ay ku nabadgaleen oo dagaalada qabaa'ilku aanay ka jirin dhulka dowladda ay ka taliso dadka ku nool ay maxkamadaha usoo doontaan wilaayaadkan islaamiga ah marka haddii laysku wada waafaqsan yahay oo xataa ciidamada shisheeyo warbixinno ay soo saareen ay ku sheegeen inay nabad ka jirto oo dowladda xildhibaano ka mid a baarlamaankii ay ka sheegeen inaanay qabaa'ilku ku dhex dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxay tahay oo waxa loola dagaalamayo waxaa loogu duulahayaa gaaladu horta dadka iyo dalka nabad uma rabto ciidamada amisoba aa sheegaysa maalin aysan soomaaliya beeba iyo kaare iyo marsiinoo jidka ku banaysanoo xabad aysan dadka la dhicinoo xasuuqin horta lama arko nimanka dowladda aad ku sheegaysaa mooryaantoodu maalin walba dadkay laayaan kelmadaasaa waxaa maaragtay nabad ayagaa nabadda diidahaya midda kale haddee dadkaaba la weydiinaya arrintaas waxaa ficnaan lahay in dadweynaha la dhex dhigo haddii meeshooda nabadi ka jirto walaayooyinka islaamka dadku uma soo xukun tageen mana soo aadeen waxay u weerarhayaan gaaladaan ogolayn nabadda gaaladaa mid kuwa qirahayaa waa soomaali oo shabaab baa naga fiican oo shabaab baa haddee leykore dadka cadaalad uga fala waxa siyaasad baa jirta wax waxaa jira afkaaga haddee leykuuran yahay aadan ku fiicnayn laakiin qof kale afkiisa ku fiican ku fiican nimankan maaragtay gaaladaah waxay adeegsadaan kuwan gaaladu ayadoo dadka laynaysa ayay markasta waxay yidhahaan dadka shacabka ayaan la layn ayaan la layn mooryaanta laysa ayagaa soo abaabuloo mushaar siiyey ciidamada amisom ayagaa keenay marka waxaa weeye arrin isweydaarsanoo cagsi isku ah weeye aliyaha warkii markii laysku soo koobo la soo horiyo gaaladu dalka nabad uma rabto diintay la diriraysaa marka qodobka koobaad nabadgelyada iyo maaragtay nasteexaduna diintay ku jirtaa maaragtay mataal markaan soo qaadano dadka maxkamadaha islaamigaa yimaada ducaad baa joogta intaan qudaadu dacwada gelin dadkaasaa nimankaas ducaadda hawaaniya ilaahin ka cabsada haddii qofna yuusan wuxuusa lahayn qaadan aakhiraa daran dad badan baa dacwadii ka tanasula oo yidhaah qofkaan asagaa wixiisa leh anu bas waa uga tanasulay marka nabadgelyadu shareecada islaamkay ku jirtaa meeshaasna shareeca islaan kama jirto marka waa la rabaa waxaas dadka in laysku laaya warkooda maaragtay way iska afgobaadsanhayaan ayaga fiiri marre waxay leeyihiin shabaab baa maaragtay nabadii ku ee, ee, nabadda calqalad ku ahoo maaragtay argagixisa marre waxay leeyihiin nabadda maaragtay shabaabba cadaaladda nooga fiican bal ayagu ha isqabadsiiyeen xaraar iyo macaan maaragtay aan isgelin ayay meel isugu keenaya bal ayagu maaragtay ma waxay waalan yihiin markay leeyihiin shabaab baa argagixisa ahoo dagaalla wadoo dadkii nabad u diid mase waxay waalan yihiin markay leeyihiin ee, meeshuu joogaa ma- nabadgelyadu ka jirta waayahay een, waxaan siinayaa inkastoo ay far u taagan tahay nabadoon ismaaciil haddana waan u laaban doonaa waxaan siinayaa een, nabadoon ansaari haddii een, shisheeyuhu ee, yacni xaalkooda uu sidaa yahay een, waxaan ka hadlaynayna ay ahaayeen een, qabaa'il soomaaliyeed oo la isku diro oo meelaha qaarba ha u badnaadeen dagaalada noocaasi iyagu maxay u hayaan oo lacalla haddii waddanka oo dhan ay qabsan lahaayeen seebuu noqon lahaa xaalka qabaa'ilka soomaaliyeed hal nudqa aan walaalka hadalkiisii biiriyo ii muuqday nebi maxamed waxaa lagu yidhi sala allahu caleyhi wasalam ma aha adiga waxay beeninhayaan ee waa aayaadka ilaahay waxay beeninhayaan dadku waxa lala dirirahaya waa diinka ilaahay taa intaas baan oga noqday Een, qodobkan marka aad i weydiisay maxay u hayaan waxay u hayaan wayba caddeeyeen meesha ay joogaan bay hadda taallaa waxay u hayaan waxay u hayaan waa sino waa aidhis waa fakhri waa gaajo waa dayuus baro waa ummadda oo sharafta laga qaado waa diinkoo la baabi'iyo waa dadkoo jifojifo loo la- laysaga hor keeno waa ummadda oo maaragtay wadooyinka sidii maaragtay eh, digaagii oo kale aan baabuurta laga qabanin waa ummadda oo maaragtay karaamadeeda iyo sharafkeedii oo dhan la dhammeeyo waa dalka oo cadow gacanta loo soo geliyo waa macdanteedii iyo khayraadkeedii iyo badaheedii oo la boobo waxay u hayaan taa weeye intay hadda joogaanba yaa cashar ah wax- waxay u hayaan ummadda hadday qabsan lahaayeen dhulkoo dhanba waayahay ee, gabagabada ayaanu soo gaarnay ee, su-aalaha gunaanadka ayaan qaybinaynaa qof walbaahi waxaan siinaynaa fursad een, uu ku dardaarmo oo kooban een, ugaas xuseen dhankaaga maxaa gabagaba ah ilaaha mahad iskale alxamdulilah rabbilcaalamiin Ee, waxyaabaha marka aan ka faa'iidayno inaan qabaa'ilka soomaaliyeed dhex galno oo maaragtay aan kala elinno oo inta tabartanada aan ku bixinno inta naga maqanna aan teleefon u dirno allah tabaaraka wa tacaala noo diray allah wuxuu leeyahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin oo islaaxin bayna naas islaaxin bayna naaskaas dartii iyo maaragta allah tabaaraka wa tacaala raalli ahaanshidiisa anagoo raadinayna ayaan maaragtaa u galnaa oo qabaa'ilkaas maaragtay aan nafteenna iyo maalkeenna iyo caqligeenna u dhiiminaa sidii walaal u noqon lahaa ilaaha walaaleeyey cadow isku dirayna u tusi lahayn ayaan juhdiga ku bixinaa midda kale maxaana lagu haystaa haddii aynu nahay soomaali ama muslimiin haddii aynu maxaan lagu haystaa Ee, dowladdii maxamed siyaad barre ee khaa'inta aheed oo qarmid murtadada joogtay waa la riday iyadoo diin aan hayna la- eh, maaragtay balaayo lagu kiciyaa la riday soddon sano ayaan soo marnay balaayo isdil dhoofin wax walbaan soo marnay waxaana loo keeni jiray badarkii oo jiranaa ee walaalaha ka sheekeeyeen qaarkood ee sunta iyo kiimikada balaayan ay ku jirtaan looga deeqi jiray markii aan maaragtay ilaahay kitaabkiisa qaadanay maxaana lagu haystaa allah noo sheegay tabaaraka wa tacaala jawaabteeda tii alla yar unbaa ku kaaftoomin allah wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu waxa ay ku soo duuleen ee ay rabaano oo ay wilaayaadka uga soo duuleen maxay naga rabaan hadday timaado dhimbisha yar ee islaamka ah ee badbaadada iyo wanaagga aan ku gaarnay ayay maaragtay daba taagay inay baabi'iyaan ay rabaan wallah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala waa kaleento waduu macanito waxba muslim dhibo ama ilaahay iimaan qofuu siiyey dhibo unbay ka shaqeeyaan bis marka waxaan dhihi lahaa gaalada barnaamijkooda waa kaa in alxukmu ilaa lilaahi diidan yihiin waxay rabaan xukunka dastuur qawaaniin wadciya Eh, mid oo murtadiinta ka mid ah waa wuxuu yidhi ma ogtahay eh, di- kitaabka ilaahay dastuurkeena ka ilbaxsan shawaaricda iyo wadooyinka dhaqanka lagu maro kuma taalo kadaabnimada iyo qaa'inimada meesha ku gaari ba laga jazaaka allahu khayr marka waxaan dhihi lahaa ilaaha ku mahadsan akhiiran dadka soomaalida muslimiinta ah waxaan dhihi lahaa maanta waxa lagu soo duulay waa diinteenni waxa lagu soo duulay waa sharafteeni waxa lagu soo duulay waa khayraadkeenni iyo maaragtay eh, wanaageenni wey yaanan aqbalin marnaba maamul goboleedyada waxa ay ku sheegaan ee maamul gaaleedyada ah ee iyaga isticmaalaan marnaba yaanan maaragtay dhag u raaricinin yaanan federalismka iyo qaybinta yaanan maaragtay aqbalin federalismka waa dhuuxa in lagala baxo lafaha lagaaga tago yaan lafaha qaadanayna dhuuxaan loo socda aan ka dhacsana gaalada ayaan dhihi lahaa waxaa kaloon dhihi lahaa insha allahu taala hadduu la yidhaahdo dadka muslimiinta qaybinta gaalada ay wado inaysan saameyn ku reebin insha allah hadduu la yidhaahdo annaga haddii aanu nahay muslimiinta bariga afrika waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo inaan bariga afrika iska daaya inaan aqsa u gudubno insha allah hadduu la yidhaahdo aqsaana waxaan leenahay insha allahu tacaala islaam baynu nahay annagu aqsa annagaa iskale intii ololeysiyo israa'iil uma ogol insha allahu tacaala wallaahu aclam waayahay een, dhankaaga maxaa gebgaba ah nabadoon ismaaciil haruun waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda soomaaliyeed ee islaamka waxa uu danta aan ku soo gabagabaynayaa waxa uu dantii waxa weeyaan inay qaataan oo ay ku dhaqmaan oo ay tadbiiqiyaan kelmadda laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah iyaga oo ka run sheegaya waa inay difaacaan oo ay ka difaacaan horarka iyo waraabaha kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga intaa haddii ay sameeyaan ma'malkoodu khayr buu noqon deganaanshahooduna khayr buu noqon rabitaankooduna sha- khayr buu noqon meel fiican oo ilaahay ugu talagala bayna marayaan haddiise sida ay maanta ku sugan yihiin ay ku ahaadaan oyna ilaahay u toobadkeenin xumaanta ay ku jiraanna ayna ka bixin dee meel xunun bay u dambayn doonaan waa tahay dhankaaga ee nabadoon guuleed horta ummadda soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa taariikh ay soo mareen oo goobjoog u ahaadeen ayaan xasuusinayaa Ee, dowladdii dhexe markay burburtay soomaali waa islaysay ninba ninkuu ka xoog roon yuhuu dilay ninba ninkuu ka xoog roon yuhuu dhacay maar maya tii maxamed sidaad bar cabdullaahi yuusuf dowlad ma ahayn etoobiyaan buu ahaaday waxa waa ogeydeen soomaaliyay dhibaatadii soomaali isku geysata iyo dhicii iyo boobkii iyo mooryaantii markii dowladdii dhexo soomaaliya meesha ka baxday nimankan haddale nabad ilaalin baan nahay oo gaaladahoo qaramada madoobay isku magacaabay way joogeen hogaamiye kooxeed yaa haddee ilay koorinayaa dilaacay sunnadu qofkay ka muuqataa la dhoofin jiro waad ogtihiin dad bay inta qaadaanoo gaalada markay u geeyaan waxay odhan jireen may kuwaani kuwaan rabna maahan markaasay meeshooda ku layn jireen dhibtii aad ogeydeen gaalo nabad ilaalin ma keenin ciidan ma keenin maaragtay soomaali wax ma kala odhan markii maaragtay ee, ee, midowgii maxaakiimta u abuurmay oo niman culummo ahoo soomaalihii isxilqaameen oo maxkamada la sameeyey oo nabadgelya dhacday oo dadkii kala nabadgalay oo hogaamiye kooxeedyadii la cayrshay oo mooryaantii la laayey ayay waxay keeneen meel walba ciidan dayaarada iyo dabaabada ka keeneen oo yidhaaheen haddii lagu ron yahay nabad ilaalin baan maxay markaa ka hor nabadda u ilaalin waadeen war yaan la idin dangin oo taariikhda haddii aad soo marteen ha iloobinina taariikhda waa la xasuustaa markaa hadday nabad ka shaqaynhayaan maxay u keeni waadeen waxay ciidan soo dhoobeen iyo dabaabado sidii bay idinla rabaan maaragtay ilaahiin ka baqa ee, kitaabka alla qabsada wactasimu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ayadaad ku nabadgelaysaana gaaladana la dirira oo iska dhacsha xal idiinma wade diintay ku soo duushay cirdiga naftay ku soo duushay dhaqaalahay ku soo duushay maaragtay wax asaana maaragtay nooma hayaan inaan gaal hadda qof muslima asxaan u galahayn ilaahay baa sheegay marka sidaasaan leedahay iska dhiciya gaalada waayahay nabadoon ansaari dhankaaga maxaad u dardaarmaysaa een, qabaa'ilka soomaalida dadka soomaalida ah oo muslimiinta ah waxaan u dardaarmahayaa wixii ay walaalahay u dardaarmeen horeyna aan ugu dardaarmi jirnay oo wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xarigiisa qabso dadyaw hana kala tegina oo samra cadowga ilaahayna la samirtama oo waa daciife waxaad yeeshaan yuusan idin argagax gelinin geesinimo qaata oo mujaahidiinta safkooda buuxiya oo garab siiya oo diinkiinna iyo sharafkiinna iyo cirdigiinna ilaashada Ee, qaatiluu fii sabiililaahi aw idfacuu waxaan leeyahay ilaahay jidkiisa ku dagaalama haddaadna ilaahay jidkiisa ku dagaalamayna dalkiinna iyo deegaamadiinna iyo guryihiinna ilaashada oo iska difaaca cadowga oo iska dulkiciya cadowga horarka ah saasaan ummadda ugula dardaarmay dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku falanqeynaynay dagaalada qabaa'ilka oo ku badan dhulka dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay ka taliyaan halka dhulka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay aada ugu yaryihiin isku dhacyada noocaas ah sababta iyo arrimo kale oo cilaaqala leh ayaanu ku lafagurnay waxaana marti inoo ahaa nabadoonna cabdulaahi ansaari oo ah afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka gedo ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah iyo afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون